Isbitaalka Idow ee degmada Xuduro xarunta gobolka Boqol waliba laga kordhiyay qalab caafimaad oo ku mid ah raajatada iyo weliba qalab kale oo muhiimaga bulshada ka nool degmada Xuduro iyo deegaanada hoos Koyow marsho horena bulshada iyo anka baxa jareen magaalooyin ku mid ah dalka haddaba Dr. Isaaq Maxamed Nuur Boorow oo ku mid ah aasaasyaalka isbitaalka Idow waana dhakhtarka udurada guud ee isbitaalka iyo faahfaahin ku bi qalabka laga kordhiyay isbitaalka Idow ee degmada Xuduro runtii ee sad argahaytu isbitaalka waliba qowday adeegyo fara badan ee waxyaaba oo ka muhiimsanayay oo dadka eedlanta waayay waliba ku madaxtay oo qaybta raajada mise x-rayda ee runtii marka waliba ilaahayna suur galeeyay oo qaybta raajada la sheeno ee meel raasna markaana oo shaqo bilowto taasoo markan ee unumadii hore cases badan oo madaas ee lanku shakiyo cudur badan oo marka noo caawiday inay inshaad waxyaabo badan oo la ogaado ee sida uun hadda argaan keeskii hadda dhow oo haay blurry fusion haay waliba kungalaan biyo feerta qaybta oo midigta ah qaybta badata ah runtii inshaada kaysiskaas camal markaa isku dhabbadayin inay inshaada markaa isla markii la xaliyo mise la ogaado daawooyinsho runtii iyada oo markaas inshaada ultrasound la saaray laka arga haddana confirmation oo waliba la haystay x-ray ah inay blurry fusion ayin run ahaantii waliba la suubiyay inay test la suubiyo kubacdana inshaad bukaankaas la geliyo jesta tube mise tubada laku geliyo feyro isla markaanas oo marka hanqaada biyogaas meelas hanku nadiifido kuna sida hadda argahayd inshaad bukaankiina xilligii oo madi tubada la geliyay walaa biyaha midaas oo waxa ku baxeen markaas hadda argahaysu haddana marka inshaada mudiisu faaysiday hadda keeka discharge iyo toobadii lagu bixiyona si hadda toobada ka aragtayo marka bukaankan hadda inshaada caafimaadkiin iyadaan faylay waana waliba niin sahlay in inshaada la qaabkaas la suubiyo mise bukaankan si laga daawayo qaybta x-rayda mise raajada wali kala jira kiis kale oo sugna inshaada qaliin shilka guuli sidii oo haay bukaan inshaa miilar ku kooy muddo ku awaaday kaada heestaga runtii kumbiyuutar la saari kumbiyuutarka wayba la karayni oo walyar oo mudoo inshaa dhow ani miilka jiraan runtii raajada landari raajada wayba la karayni in qofkan dhagax weyn ka jaro isla markaana waliba go-aanka qaadanay inay la qaalo runtii ehelka iyo dadkii bukaanka la jiran iidahan dhawaayan taasna marka waliba saaleyni dhagaxweyne mishiida weyne la kubiyo bukaanka iyadoo markaas la soo biyaw open mise surgery oo la furaw qaybta marka kaada heestaga runtii way ka guulaysidii sada argayto bukaanka suuna in insheeda shiidogiishay oo madi hore kaada ka rabeeyay raajadana ka tusay hadday inay gaanjiska haysado oo suuna eedanka faraxsanyay bukaankana insheeda caafimaadkii boqolkiiba boqol haddii ay oo marka tubada hooba insha alla kusiiba oo dhabeen qabaana kaayadiisi walaashay normal ay sidii caadiga ahay marka taasna waliba nin fududaatay inay x-raydii iyo kii haqajiin ama nin haqajido inay dhagaxaas miilas jaro runtii saad haddii sawir ku argayto oo qeybta oo inshaada x-rayda sawirshe oo dhagaxa oo eedan wiinay runtii uuna marka waliba ilaahin kuma hadnagaan inayuna nin suurgeliyey in inshaada maadaama gobolka isku hiraniyey in insha adeegaas caafimaadka una dhammaystirin qaybta raajada oo marka waxyaaba badan ku caawiyaas keliya marka wal jaban laf jaban leh mashaa laakiin waxyaaba badan yan oo caawiyaas sida marka in insha qofka haddii oo pneumonia jestiga jir oo kaleeto haddii minaha qofka pneumotherapy qob oo kaleeto hawidka mina hawi wal ku galeen oo haddii hadeerta haddii jabnin jir oo kaleeto xubnaha kale haddii mina arthritis oo chronic arthritis dadka oo in badan lafa ku abaado oo kaleeto sida laf dhawarta iyo waxaabaas badan yan oo caawiyaas marka marka madii moqonay raajadana waxyaabo badan dhaba ka qabni laakiin hadda alxamdulilah in raajada shaqeeya hayto in sheegada gobolka boqol dhan mina dadka ka noolay iyo ka raysadeen meel raayado oo markaasna insha una fiiriyana baahida markaas oo bulshada qabto iyo marka markaas iyo markaas service yar lagu qaadayo lin qofka la raana insha raajirka inshanay baahidan qabtay insha beesban suu la raana laakiin qofka markaas marxaladda markaas u sii la fiiriyo saas marka lanka adeego